bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniin ah taariikhdu ay ku astaysan tahay laba-iyo labaatanka bisha agoosto sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay ku waramayaan in maanta halkaasi ay ka soconayaan howlgallo baaritaanaha oo ay wadaan ciidamada ammaanka ee puntland ayadoo la sheegayo dadka dhallinyarada ah ee magaaladaasi inay saameyn ku yeelatay howlgalladaasi saraakiil u hadashay ciidankan booliska ah ee maamulka puntland oo ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu tilmaamay in howlgalladan ay yihiin kuwa lagu xaqiijinaya ammaanka maadaama maalintii shalay qaraxyo isaxiga ay ka dhaceen gudaha magaaladaasi gaalkacyo dhinaceeda waqooyi oo ay maamulaan puntland ayadoona saaki saraakiisha ammaanka ee dowladda waa dowlad goboleedka puntland la sheegayo in si aad ah halkaasi ay u soo gaarayeen sidoo kale wasiire ayaa soo gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug isla wararka magaalada gaalkacyo aynu ku jirnaaye waxaa sii kordhaya tirada khasaarihii ka dhashay weeraradii isqaraxyada ahaa ee shalay ka dhacay magaaladaasi kuwaas oo galaaftay nolosha dad aada u fara badan halka kuwo kalena dhaawacyadooda ay la ildaran yihiin kuwaasoo yaallo gudaha magaalada gaalkacyo wararka laga helaya saaki gaalkacyo ayaana tilmaamaya in dhaawacyada qaarkood loo qaadayo magaalooyinka boosaaso iyo garowe halka ku warar aan la xaqiijina ay sheegayaan in magaalada muqdisho loo soo qaadi doono qaar ka mid a dhaawacyadaasi maamul goboleedyada ka jira dalka iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa si wada jira u cambaareeya weeraradaasi la sheegay inay ku hobteen dad shacab ah qaramada midoobena waxa ay ka digtay sii socoshada qaraxyada al-shabaab ay ka geysanayaan qaybo ka mida soomaaliya inta lagu guda jiro bisha inta lagu guda jiro xilliga doorashooyinka ee soo aadan qaramada midoobe ayaa ka digtay in al-shabaab ay qorsheynayaan sii wadista qaraxyadan taasoo ay doonayaan inay ku arqaladeeyaan xilliga doorashada ee lagu wado sanadka dabayaaqadiisa inay ka dhacdo soomaaliya ayadoona kaga digtay laamaha ammaanka inay ka fayajignaadaan weeraradaasi qaramada midoobe ayaa waxa ay tilmaantay inay tahay inay walaac ku abuurtay arrinta qaraxyada xilli ay soo wajahan tahay doorashada soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa lagu wadaa inuu soo gaara magaalada nairobi maalnimadan maanta asigoona kala hadli doono madaxda waddanka kenya suurtagalnimada arrinta qaxootiga soomaaliya iyo arrimo quseeya soomaaliya waxaana ujeedada rasmiga hela socdaalkiisa ay ku wajahan tahay sidoo kale arrinta la xiriirta koonfurta suudaan oo dagaallo ay kasoo cusboonaadeen john kerry oo ah wasiirka arrimaha dibadda dalka maraykanka ayaa kulan la qaadan doono madaxweynaha waddankaasi kenya uhuru kenyatta iyo sidoo kale dhiiggiisa dalkaasi kenya aamina maxamed kulanka ayaa waxaa la tilmaamay in sidoo kale ay goobjoog ka noqon doonaan madax iyo wasiiro ka tirsan qaaradda afrika oo ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo asigu magaalada nairobi la sheegay inuu kulan kula qaadan doono wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka inkastoo kulankan aan la shaacin isla wararka kenya ayaynu ku guda jirnaaye ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa halkaasi waxa uu kaga qaybgalayaa shir ay soo agaasintay urur madaxeed madaxda igada kaasoo looga hadlayo arrinta la xiriirta macdanta iyo shidaalka soomaaliya kulankan ayaa waxaa la sheegay inay soo agaasintay dowladda kenya xilli sidoo kalena muran dhanka badda uu ka dhexeeya dowladaha kenya iyo soomaaliya taasoo soomaaliya horay dacwad ka dhana badda ay u gudbisay maxkamadda caalamiga dowladda soomaaliya ayaa waxaa shirkani ku matalaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte qaalib iyo sidoo kale xubno ka tirsan madaxda wasiirada maamul goboleedyada dalka ka jira shirkan ayaana la sheegay inay kasoo qaybgalayaan wadamadan ee arrimaha soomaaliya halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu sharci ku tilmaamay qaadashada kaarka dowladda hoose ay bixisa ee minishibiya kaasoo dhowaan uu kasoo horjeestay hantidhowrka guud ee dowladda soomaaliya yuusuf xasan jimcaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka dhawaajiyey in arrinta qaadashada kaarkan ay tahay mid waajib ku ah cid waliba oo ku sugan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kaasuu tilmaamay inuu yahay mid lagu koontaroolayo ammaanka caasimada soomaaliya ee muqdisho waxauna tilmaamay qorshayaalka qaar ee hantidhowrka uu ka dhawaajiyey inay barsayskeedu ku jiraan balse haatan ayna suurtagelaynin in la dhaqangeliyo hantidhowrka guud ee qaranka ayaa dhowaan waxa uu shaaca ka qaaday in kaararkaasi ay yihiin kuwo sharci darra ah qaabka loo qaadayo waxa uuna sidoo kale sheegay inay tahay midaan laga fiirsanin waxa uuna sidoo kale ka dhawaajiyey in waxyaabo dhowra oo loo baahnaa weli aan la hirgelinin sida uu sheegay balse yuusuf xasan jimcaale hadalkan kasoo yeeray ayaa u muuqanaya mid jawaab u ah hantidhowrka hadalkii kasoo yeeray ee ku aadanaa qaadashada kaararka dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa si aadaa u cambaareeyey weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga halkaasoo maalintii shalay ay ku naf waayeen tiro dad ah oo ka mid ahaa kuwii ku sugnaa xilligaasi goobta qaraxaasi uu ka dhacay wararka naga soo gaaraya gobolka bayna waxa ay sheegayaan in ciidamada koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa ururka al-shabaab ay ku dagaalameen qaybo ka mid a gobolkaasi bay saraakiil ka tirsan ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadooda ay la wareegeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka bay oo ay joogeen shabaab islamarkaasina uu ahaa halka ay dagaaladaasi ka dhaceen muddo saacadahana ay ka soconayeen saraakiisha ayaa intaa waxay ku dareen in dagaalka al-shabaab ay ugu dileen rag ka tirsanaa shabaab kuwaasi oo aan tiradooda la sheegin al-shabaab ayaa weli ayagu weli kama hadlin dhinacooda dagaaladan la tilmaamay in looga dilay maleeshiyaad ka tirsan kuwooda kaas oo ahaa dagaal ka dhacay gobolka baay oo ka qayb ah goobaha al-shabaab ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a deegaanada ka tirsan kuwa ay maamusho maamulka koonfur galbeed soomaaliya ugu dambeynna mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta in kulankoodii caadiga ay ku yeeshaan xarunta baarlamaanka soomaaliya kulankan ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimo dhowr ah oo horyaala baarlamaanka oo ay ka mid yihiin su-aalo xildhibaanada baarlamaanka ay weydiinayaan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa kulankii baarlamaanka ee sabtidii waxa uu ka sheegay in isniinta maanta ah xildhibaanada fursad loo siinayo in ay su-aalo weydiiyaan guddoonka baarlamaanka baarlamaanka ayaa sidoo kale la filayaa in ay sii ambaqaadaan aragtida qodobo dhowr ah oo horyaala golaha shacabka islamarkaasina ay doonayaan in ay meel mariyaan ka hor inta aan la gaarin xilliga doorashada mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa sida caadiga waxaa dhammaaday wakhtigoodii loo qoondeeyey ee afarta sano ayadoo haatanna muddo laba bil ah ay xilkani sii hay doonaan maadaama xilliga kala guurka doorashooyin ka dhaca soomaaliya ay noqotay midda si aad ah loo hadalhayo inkastoo baarlamaanka kan beddelaya uu imaan doono dabayaaqada bisha soo-aadan ugu dambeynna waxaa habeennimadii xalay ahaa dalkaasi baraaziil lagu soo gabagabeeyey munaasabadii ciyaaraha olombikada adduunka ee ka soconaysay magaalada rio de janeiro ee dalkaasi baraaziil iyadoona xaflad si aada loo soo agaasimay halkaasi ay ka dhacday waxaa kasoo qayb galay dad magacii sumcad ku leh ciyaaraha waxaana ka mid ah waxaana dadka aan ka qaybgelin ka mid ahaa sidoo kale ciyaaryahankii weynaa ee reer baraaziil beley kaasoo tilmaamay inuu xanuunsanayo suurtagalna ay ahayn inuu ka qayb gala munaasabadaasi munaasabadan ka dhacday rio de janeiro ayaan ahayd midii lagu soo gabagabaynayay tartankii muddada ka soconaya halka kaasi oo ay ka qayb galeen ciyaaryahano magaca ku leh kubadda cagta adduunyada waxaana dadkii ka qaybgala sidoo kale ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha jabaan iyo sidoo kale madax kale oo ka tirsan caalamka warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta inaga mudanee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa waxaa idiin akhrinayay anigoo a saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu